wariyay can abi mascuud albadriyi ayaa laga wariyey cuqbata ibnu camr ahay cuqbata ibnu camri ahay alansaariyi loo nisbeeyey albadriyi qabiilka maarata nimankii bader ka qayb galay ahay radiallahu tacaala canhu allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi lamaa nazalad markay soo degtay aayatu sadaqati aayaddii aayatu sadaqa markay soo degtay kunnaa annaga waxaan ahaynay oo in ilaahay uu nagu booriyey oo la yidhi dadka waxa sadaqaystaano kunnaa waxaan ahaynow yidhi nuxaamilu kuwa xambaara calaa duhuurinaa dhabarkayna kuwa wax ku qaado oo soo xamaashaan ahayn oo macnaha intaan xamaalano oo dhaqaalana soo galaan ayaan sadaqaysan jirnay maadaama sadaqadii ou nabiga nagu booriyey fa jaa-a waa yimiday rajulu nin ayaa yimiday fatasadaqa waa sadaqaystay bishayin katiirin shay aada u fara badan ayuu sadaqaystay oo ninkaas la dhihi jiray abuu cuqba ayaa la dhihi jiray ee abuu caqiil ayaa la dhihi jiray shay aada u fara badan oo sadaqaystayo gaarayo sideed kun oo dirham ama afar kun oo dirham labadaba waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa ilaa afartan awqiyo afartan awqiyo oo dahab ah inuu sadaqaysta ninkaas marka munaafiqiin niman la yidhaaha joogeen fa qaaluu waxay yidhahdeen nimankai munaafiqiin tahay muraa-in ay haadaa kanu muraa-in kanu waa kii dadkii istutusaayo sadaqadaanu lilaahi kama aha maalkan faraha badan loo bixinaayo lilaahi kama aha wa jaa-a waa yimiday rajulu nin kale ayaa yimiday oo nin muslimiintii maaragtay fuqaradoodii ka mid ahay ayaa yimiday ninkaas ninkaasoo fatasadaqa sadaqaystay bisaacin hal suus oo timir ah ayuu soo sadaqaystay ninkaas oo maaragtay sadaqa ah faqaaluu ninkaasay waxay yidhahdeen ina allaha ilaahay lahaniyun kii ka deeqan waaye can saaci haada ilahay ninkan suuskiisa ma u baahno wax la sadaqaysta ma dhamin suus badana maxaa ilaahay uga baahan yahay fanazalad waa soo degtay muga aayaddan ayaa soo degtay aladiina duulkii yalmizuuna ku ceebaynaayo almudawicuuna kuwa wax mudawacena oo wax sidaqaysteen kuwa ku ceebaynaayo oo min almu'miniina muuminiinta wax sidaqaysta kuwa ku ceebaynaayo fi sadaqaati sadaqooyinkooda ay sidaqaystaan kuwa ku ceebaynaayo iyo waladiina duulkii ceebaynaayo laa yajiduuna aan heli karin ilaa juhdahum inta tabartooda laegtaa dadka wax badan sadaqaystana waa caynayaan kuwa wax yar sadaqaystana waa caynayaan marka markuu ilahay ka sheekeynayo munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa aladiina yalmizuuna almudawiciina min almu'miniina fi sadaqaati waladiina laa yajiduuna ilaa anfusahum aayaddaas marka kuwa aayaddaas ay kusoo degtay waa munaafiqiinta ilahay marka wuxuu yihi walahum cadaabun aliimun cadaab kulul ayay leeyihiin cadaab aada u kulul ayay leeyihiin marka waa tii aayadda sii socoto istakfir lahum ow laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ilahay uu dembi dhaafi maayo haddaad doontay nabi maxamedow toddobaatan jeer adiga ilahay dembi dhaaf u weydiin toddobaatanka lagama woodo in toddobaatan jeer haddaa ku naqdaa lagaa aqbala waxa way haddaad doontaba toddobaatan ku naq waa hadda adoo qof yidhaahdo bini aadana war haddaad boqol jeer tuugtidna makaa yeelayo macnaha ma laga wado haddaba qofkii boqol ku tuugay boqolkii kowda ku siinaysa ee waxaa laga wadaa weligaaba haddaa tuugtid maku siinay ma laga aqbalaya marka nabiga waxaa la yidhi kuwa munaafiqiinta ma u dembi dhaaf weydiin ama hau dembi dhaaf weydinin ilahay agtiisa waxay ka leeyihiin naaray ka leeyihiin marka waxaa marka aayaddan aan kusoo jirnay baabu mujaahada qofku inuu naftiisa la jihaado ee maalka aada heli karto inaad sidaqaysatid ama ha kuu bato ama ha kuu yaraado maxaa yeelay camal kastee adigaa la timaadin aduu qayaamo ku anfaca adiga ayuu qayaamo ku anfaca ilahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi ilahay agtiisa ayaad ka helayseen aayad kalena waxay ahaydee wamaa tunfiqu min shayin fa huwa yukhlifuhu wax allaale waxaad nafaqaysiin ilaha bedelkeeda idin siinaa marka waxaa waaye adiga sadaqadan ama ha yaraato ama ha kuu badato waxaa waaye xaqiiqada in ilaahay aqbalo naftaan taada adiga la dagaalam mujaahada la samey in ilaahay uu aqbalo le kuu shardiyo laakiin inay badato inay yaraato haddaad badisana adi ajirkaadi badsado haddaad yaraysana adiga xasanaadkaadii yaraystay cadadka adiga aada baxsato una lagu dhigaayo oo waxay lamid tahay man da ladii yukrid ullaha qardan xasanan marka nataxaamal muga waxau ka wadaa shayqan yaxmilu axadunaa calaa dahrihi bilijrati marka hore duudkan wax kusoo qaadi jirnay si aan ujro u helno ujradaas aan sadaqaysano marka saas ayay ahaayeen nimanka munaafiqiinta muuminiintuna sidaasay ugu dadaali jireenoo khayrka weligood waa ku dadaali jireen alxadiidu saabic cashara xadiidkii toddoba-iyo tobanaad marwiyon waay kii laga wariyey can saciid ibnu cabdilcasiiz ayaa laga wariyey can rubaycata ibnu yaziidin ayaa isagana kasii wariyey waa saddex taabiciina ee afar taabiciina can abi idriis alkhawlaani ayaa laga wariyey abi idriis alkhawlaani ninkii taabiciga ahay ee maaragtay suufiyaalka dadka ay ku abtirsadaan dadka ugu daran kamid ahay mucaad bin jabal iyo nimankii la kulmay abi darre ayuu kamid ahay isaguna can abi dari alkafaari abi dari alkafaar waxau ka wariyey jundub ibnu junaadata magaciisu ahay radia allahu tacala canhu allah ka raali noqdee can nabiy sala allahu alayh wasalam nabiga ilahay wuxuu asagana abi dari ka wariyey fii maa shaygii yarwiihi ou ka wariya nabiga isaguna can illaahi tabaaraka watacaala maanaa xadiidkan qofba qofay kasii warisay ilaa la gaarsiiyo ilaahay lafdiga ou yiri ou nabiga noo warihayo marka ilahay wuxuu yihi anahu qaala shani ilahay wuxuu yihi yaa cibaadii addoommadaydow inii aniga xaramtu dulma dulmiga waa xarimay calaa nafsii naftaydaan ka xarimay wa jacaltuhu waa ka yeelay baynakum idinka dhexdiina muxaraman mid xaaraamaan ka yeelay falaa tadaalamuu ha isdulminina ilahay wuxuu leeyahay dulmiga aniga waxaan ka yeelay naftantaydaa waa ka xarimay idinka dhexdiinana waxaan ka dhigay shay xaaraama ha isdulminina dulmi luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa wadcu shayi fii gayri maxalli ama waxaa kaloo lagu yidhaha luqada maarata xagga fuqahada waxay yidhaahdeen atasarufu fii mulki lgayri waxaa la yidhaha shay aan meesha ku habboonay la dhigin waa la dulmiyey maalan cilmiga qof aan ahal u ahayn haddaa tira waa uga sheekaynaa waa dayacday cilmigana waa dulmisay masala hadda dadka soo qaado gaalaad waxaad uga sheekaysay ajirka sadaqada laga helaa iyo faa-iidada ay leedahay qiyaamuleylka iyo markaasoo caayooba kaa buuxshaba diinta islamka odhan caay adaa sabab noqda maxaa yeele waxaa la rabaa qofkaan horta marka hore islaam xoogiya horta ka dhaadhici laakiin haddaa islaamka ajirka laga dhexela uga sheekayso wabku cayna waxay kuleehan maalkiiga maarata in lagu dheedheeyo marka waxaa waa qofka mararka qaarkood horta meesha ay asalku yahay in looga sheekeeya wa marka waxaa la idhaha wadcu shayi fii gayri maxalli dulmiga ma aha keliya inaad qof bini aadama dulmisid waxaa waaye marka inaad qofkaan markay fuqahadu waxay yidhahdeen atasarufu fii mulki lgayri inaad ku tasaruftid qofka kale hayrkiisa wuxuu leeyahay qofkaan bini aadamkaahe walaalkaa ah xuduudow leeyahay adigana xuduudaa leedahay macnaa qofkaan inaad sharaftiisa u dhacdid melihi inaad maalkiisa u dhacdid melihi inaad macnaha waxaa la yidhaha xurmadiisi iyo waxyaabaha cawradiisa iyo ceebtiisa hoosaa inaad u dhacdid melihi mithaal waxaa kasoo qaadaa qofkaan walaalkaa ah waa qurux badan yahay laakiin markaad dadka hortiisa ku tiraa ninkaan aad u qurux badan yahay quruxda ilaahay siiye maxaa kugu jiro macnaha muxuu kaa dareema ninkaan inaad igu cawriyeyso markaas wuxuu kule ilaahay siiye maxaa kugu jiro waa maha ugu yar maxaa yeele nabiga waa tii uu yiri hiiba ma taqaaniin uu yiri markaasaa le rasuulka ilaahayow hiiba waxaan u naqaanaa qofka walaalka ahoo maqan wax laga sheego ama wuxuu nacaaya laga sheego ma ahin uu yidhi haddaba qofka wuxuu yidhi waxa uu nacbaysay walaalkaa laga sheego wa waxa uu nacbaasay waxay yidhaen hadduu ku sugan yahay ka waran hadduu ku sugan yahay waad xamatay haddausan ku sugnaynna waa ku been abuuratay maxaa yeelay kasoo qaad gabadhi safiyo ee nabiga calay sala slam xaaskiisa guriga nabigay timid caashay wada joogeen waa sheekaysta mugay iska dacaysa waxay tihi rasuulka ilahi caasha waa qurux badanta naag fiican waa qoorteedaa xoogaa ergaabay nabigu waa ka waxanaabay hal kelimadaa tiroy haddii kelimadaas badda lagu rido badaha dhan waa ur lahayo maxaa yeelay naagtan si kasta ay qoorteeda u gaaban tahay iyadoo ay og tahay haddana ninkeeda lagu yidhaha waa qoor gaabanta ma rabta maxay dareemaysaa in sharafteed meel looga dhacay marka qofka xuduudow leeyahay marka nabiga ka sheekeynaya xadiijulwadaac ee la yidhi maxaarimta meesha xadiidka laga qaatay oo wuxuu yihi nabiga maanta ma taqaaniin saasacaad shibraheen beledkaan ma taqaaniin saacad shireen bishaan ma taqaaniin markii dambe waa tau weydiiye yidhi bishaan waysan ahayn bisha dulxaj say nacam yidheen soo beledkaan beledka aamin maaha soo carafa ma joogna haa wuxuu yidhi ilaahay wuxuu idinka xarimay sidau maantay u xarimay wax walba ayuu waxuu idinka xarimay naftiina maalkiina sharaftiina qofkaan naftiisa ma waxaad gudbi kartid maalkiisa ma kuxad gudbi kartid maxaa la yidhaha sharaftiisa maxaad gudbi kartid maadaama aadan kuxadgudbi karin haddii qofkaan walaalkaa aada xadgudub ku samaysid dulmigaad ku samaysid dulmiga laguu sheegaa marka maxay tahay xuduudow lahaaya usoo dhaaf macnaa atasarufu fii mulki lgayri qofka wuxuu leeyahay waa maalkiisa idan la-aan qaadata naftiisaad cayda idan la-aan macnaha asagoon raalli ka ahayn marka waxaasoo idan maxay noqonaya tasaruf marka waxaa la yidhahdaa dulmi shay oo la dhiga meeluusan ku habboonayn ilahay wuxuu leeyahay marka inii xaramtu dulmta calaa nafsi aniga nafteydan dulmi ka xarimay ilaahay yaa isaga ou ka baqaahow dulmiha ilan mulkiga dham isagaa iskale wax oo marka isaga ku tasarufin maa jiro maalkan hadow qofka ou nabi maxamed naar geliyo hadow fircawn janno geliyo ilahay asaga waxaa waa kownka asaga iskale facaal limaa yuriidu waa caawa dulmiga marka ilahay u sameeyey macnuhu waxaa waaye ma aha inuu ilaahay ka dhigaayo maxaa la yidhaahdaa isagu shay isaga ka maqan ee u dulmiha ma jiraan ee waxaa lagu tusinaa xuduudka bini aadamka leeyahay inaysan qof kale u gudbin markaasuu ilahi wuxuu yidhi idinkana xuduudaa idiin sameeyey macnaa maxay tahay waxa aan ku fara haddaad samaysid anigana kugu gardarsahay ilahay baa takaaliifuu ku saaray takaaliiftiisa haddaad samaysid ood adheecdid ilahay maku dulmi haayo wuxuu ballankaaga qaaday haddii aad waxaan samaysid inuu janno ku gelihayo allo ilahay ballanqaadka adiga uu kuu sameeyey makaa dayacaayo waa makaa dhumiha maana ilahay maku dulmin ilahay maku dulmin laakiin waxaa laga wadaa ilaahay ballanka uu kuu sameeyey soo gudbaayo waad aragtaa aniga waxaana la yidhahdaa markii qur-aanka uu ilahay ka hadlaya tilka xuduudullahi falaa tactaduuha ilahay xuduudiisa ha dhaafin ilahay wuxuu kuu sameeyey adiga ha dhaafin wuxuu ku yidhi ha samayn ha samayn adi xuduudaada waa laakiin ilahay saba xuduuda uu leeyahay oo adiga kaa kaa ceshoon ma jiraan waa kugu tasarufi kariyaa laakiin markuu saas ka dhigaayo ilaahay naftiisiiyo waxuu ka dhigay sidii mansiladii addoon oo kale adiga inaad leedahay xuduudan oo kale marka adiga aad cibaado fashid adiga aa xasanaad la timaadid khayr adiga aad la timaadid oo ilaahay waxuu ka dhigay walax adiga aad leedahay oon lagaa dulminayn ilaahay walax adiga aad leedahay oon lagaa dulminayn macnaa asaa ku siiy waxaa waaye ilaahay marka uu rabo inuu maaragtay dadka u cabiro waxyaabaha iyaga ay jecel yihiin waxay yaqaaniin ugu cabiraa waxay yaqaaniin ugu cabiraa marka uu ka dhahayay masaakiinta ha loo kaalmeeyo ilaahaya muxuu iska dhigay maskiinka isaga loo kaalmeynayo markaasu wuxuu yidhi ilahay man da ladii yukridu llaha qardan xasanan ilahay yaa amaha fiican siinaa ilahay ma baahan marka qardi siinaysa sadaqadan aad bixinaysid ilahay ma amaahaysa macnaha maskiinkan aada siisay aa bimansilati maxaa la gaarsiiya adoo ilahay wax daymiyey waa darajo weyn adaa kor uguu soo qaado haaya adiga marka haddii intaas aa wax ku garan weysid adaa marka dad miyihid marka waxa aad tahay marka ma jiraan marka waxaa waaya mararka qaarkood wuxuu leeyahay ilahay intaas qofkii nafaqeeya intaasu ilahay siinaa mararka qaarkood aatan xadiis saxiix muslimka noogu imaan doono wuxuu leeyahay ilaahay aniga waa jiraday addoonkayga qiyaamuga la gaaday ima soo booqan aniga quudan ku warsaday cuntaan ku warsaday ima siinin waa oomay ima waraabin addoonku hayaaba wuxuu leeya ilahay si adiga u jirrata adoo rabbulcaalamiina markaasuu leeya ma ogidoo addoonkayga hebel ahaayaa jirrada low zurtahu low cudtahu la wajadtanii cindahu haddaad soo booqa laheeda agtiisa iga helaysaa alo ilahay marka maxau iska dhigay qofkaas adiga axsaanka u samaynaysid adoo ilahay axsaan u sameeyey marka ilahay ilahay ku leeya marka dulmiga nafteyda waa ka xarimay ilahay isaga xuduud oo ka xariman oo isagu leeyahay ma jiraan laakiin adigaa mansiladii si aad wax ku fahamtid a maxaa lagaa dhigay shaygan adiga inaad leedahay kana ilaahay leeyahay kulli ilaha isku leh laakiin adigaa kor laguu qaadaa si adiga laguu ogaado xuduudda laguu samey inaadan dhaafin marka ilahi wuxuu ri innii aniga xaramtu dulma dulmiga waa xarimay calaa nafsii naftaydaan ka xarimay oo macnaha waxaan idinka xuduud idiin gooyey inaan kusoo xadgudba aniga diyaar u mihi maa ilahi saa isku waajibiyey wuxuu isku waajibiyey inuu dhaafo ma ribi wajacaltuhu waxaan yeelay marka shaygaas oo xuduudka idiin sameeyey baynakum muxaraman macnaha xuduudkaas idinkaa idiin sameeyey dhexdiinina muxaraman ka yeelay dulmiga xuduudaan u yeelay falaa tadaalamuu idinkaas dulminina yaa cibaadii addoommadaydow kullukum dhammaantiinna laalun mid baadiyaysan waayo ilaa man hadaytuhu qofaan aniga hanuuniye maahine fastahduunii iga hanuun dalba ahdikum aan idin hanuuniye na dadka kulligiis waxaa waaye qof isku fil ma jiraan nabiyaasha ilahay waxyiga sii maayna macnaheedu ma aha nabigaan iyo malaggaan iyo isagayna awood ou heli karo oo gaara uu leeyahay ilaaha nabi ka dhigay kan ilaaha malag ka dhigay ilaahayaa sii marka waxaa waaye ilahay marka muxuu leeyahay dadow idinka waa baadiyaysantihiin haddii caqligiina iyo awoodiina iyo dadnimadiina laydinkugu sino waa baadiyaysantihiin maxaa yeele maanta waxaad garan kartaa koonka hadda aan joogno yurub iyo america waa maha laleeya maanta waa u maaragtay ilbaxnimo badan yihiin american joognaa maxaan joognaa ingiliiskaan joognaa dalka america waa aragteen dad bini aadana a ilaaqdooda laga celiyow haaya waa ku faanow haaya inuu kaadidiisa cabo inuu maxalki kaadida oo afkiisa gasho mararka qaarkood asoon xishoohayn oo waxaa laga yaabaa inu dala yidhaha weliba lacagan ku bixin ama ku faano wixii bini aadamka sheegidooda markaad sheegtay le qofkaa nin weyn waa muxuu u sheega waxaas ayagana kufaanow haaya caawa marka muxuu taray ilbaxnimo cilmi muxuu taray marka dad marka kulligiis waa baadiyeysan yihin dad waa baadiyeysan yihin ilaa man hadaytu qofa aniga hanuuniya maahayne fastahduunii iga hanuun dalba ahdikum aan idin hanuuniya maxaa idinka ma isku filaa kartiin ma isku filaa kartiin yaa cibaadiya addoomadaydow kullukum dhammaantiinna jaa'icun mid baahan waayo ilaa man adcamtuhu qofaan aniga quudiyo maahine qofaan aniga cunto siiyo maahine kulligii waa gaajaysantihiin fastadcimuunii aniga dhacaam iweydista oo inaan idin quudiyo iweydista udcimkum aan idin quudiye oon wax idin siiye yaa cibaadiya addoomadaydow kullukum idinka dhammaantiinna caarin mid qaawama waa kulligii waa qaawantihin ilaa man kasawtuhu qofaan aniga marasheeya maahin fastaksuni oo qofkan aniga mara siiyo maahine kulligii waa qaawantihin fastaksuni aniga maaragtay iga marasha dalba aksuk aksukum aan idinka idin marashaye maxaa yeelay maradan hadda adigaa haysatid ilahay amarkiisa kuula taagan tahay dunta ay ku taagan tahay ilahay awoodi kara in marka dharkan kaa bido ilahay wuxuu awoodi karaa in adiga naftaada lagugu mashaqeeyo dharka adiga iska siibtid qofku waxaa waaya cawradiisa rabbiyaa u astura marka in ilaahay ku astura maahine marada keli wax ma ku asturayso maradu wax ma ku asturayso maanta waad aragtiin dadka masala ka soo qaad munaafiqiinta ama gaalada fisqiga ay samaynayaan cawradooda maha ugu dambaysa banaanka soo dhiganaya hadday caqli leeyihiin ay cilmi leeyihiin ay wax tarayaan ma- waa dareemayaan markii la warsado waxaan ka waran ceeb inay tahay waa dareemaya inuu jirkiisa cawradiisa banaanka dhigo waa dareemaya laakiin adiga maxaad ku dareemaya oo maaragtay aad isku- cawradaada ku xafidatay ilaah kuu xafiday kaas kama caqli badnin kama raganimo badnin kama dadnimo badnin ilahay ugama sokaysid adeecidda le waa marka ilahi wuxuu leeyahay kulligii waa gaa waa qaawantiin haddii qofkan bini aadamkan ou ilaahay caasiyo asagoo qaawanow la mid yahay waxay yidhahdeen nin shaacira oo culamaha wuxuu yihi ida almar-u lam yalbas hiyaaban min attuqa taqallaba curyaanan walow kaana kaasiyan wa khayru libaasu lmar-i daacatu rabbihi walaa khayra fi man kaana lilahi caasiyan wuxuu yihi ida almar-u lam yalbas hiyaaban min attuqa qofka haddowsan qaadan dharki taqwada taqallaba curyaanan wuxuu soo gadoomaa isagoo gaajay isagoo maaragtay qaawan walow kaana kaasiyan dhar badan ba hala haado maxaa yeelay kuwaan u arkaysaa kulligoodoo dhar badan wad wataan ayaa haddana iscaynayaan oo mararka qaarkood cawradooda maha ugu dambaysay inay ama sheegaan ama faydaan labada wax weyn ugu fadhida mari marka qofku hadduusan ilahay ka cabsanaynin waxa uu ku fadhiya mugama jiraan ma aha libaasku midkaan keliya la qaadana keliya libaaska waa taqwada ilaahay libaaska waa taqwada ilaahay maxaa yeelay shaydaan markou aadan iyo xaawo ow fasaada ow maaragtay ku simbirdixiyey jannada ilahay muxuu yidhi liyuriyahumaa saw-aatihima inuu cawradooda tusiyo markay labadooda cawradooda arkeen mid walba geedka dhinac kale ka maracaayeen oo isku dhadhejiyey maxaa yeele markay ilaahay caasiyaan awal ka hore korkaan cijidaana saareen oo qolof u ahayd markii ay ilaahay caasiyaan cijida waa ka bid korkooda maxaa soo baxay korkii cawraa soo baxay marka mid maro isku day mid caws isku xirxire marka waxaa waaya qofka hadduu ilaahay caasiyo soo waxuu soo baxaa oo cawradiisu ay banaanka tahay marka ilahi wuxuu leeyahay kullukum caarin kulligiin waxaa tihiin kuwa qaaqaawan ilaa man kasawtu qofkan aniga marashee maahine fastaksuunii aniga i marasho weydiisa uksukum aan idin marasheeye yaa cibaadii addoommadaydow inakum idinkuba tukhdi'uuna waad gafaysiin bileyli wanahaari habeen iyo maalin waad gafaysiin habeen iyo maalinba dembigaa idinka imaaha wa ana anigana akfiru dunuuba dembiyaalka ayaan dhaafaa jamiican dhammaantood ilahay dembigo dhan isagaa dhaafi karo awoodo leh fastakfiruunii i dembi dhaaf weydiista akfir lakum aan idin dembi dhaaf weydiiyey yaa cibaadii addoommadaydow inakum idinka lan tabluguu gaari maysiin durii aniga dhibkayga gaari maysiin fataduruunii haddaad damacdiin xataa inaad aniga dhib ii geysatiin dhib ilama soo gaartiin walan tabluguu gaari maysiin nafcii aniga nafci ii gaari maysiin oo fatanfacuuni aniga aniga anfacdiin hadda maalan meel aad tidhaahdo ilaahay waa ka gaajaysan yahay ee waa uga gargaara adiga ma gaari karti meel aad tidhaahdid ilaahay dhibaataa ka gaaraysa oo dhibaato ka gaarsiin kara adigu ma qabto waxa aad baabi'inaysid qof walaalkaa dishay qof walaalkaa cunto u diiday qof walaalkaa jidka u joogsatay laakiin qof ilaahay waxaad u geysan karta muga ma jiraan haddaad tidhaa nacfi oo dhamaan keenaana ilahay waxba ma gaarsiin karto ilaa waxaa dhamood haysataa wax ilaahay ah marka adi maxaad ilaahay sii kartaa marka tabarba ma haysatide low ana awalakum muxuu yihi yaa cibaadiya addoommadaydow low ana awalakum midka idinka idinkugu horreeya wa aakhirakum midka idinka idinkugu dambeeyey wa insakum kuwiina insiga loo nisbeeyey wa jinnakum kuwiina jinniga kaanuu hadday ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum qof idinkiidin kamida qalbigiisa kan ugu taqwada badan oo kale hadday noqdaan gadaala loo fasiraa kaanuu hadday ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum qof keligiisa qalbigiis kan ugu taqwo badan oo kale haddaad wada naqatiin maa zaada ku ziyaadimaayo taqwadaasu daalika aan soo sheegnay taqwadaas soo sheegnay fii mulkihi shay-an kulligiin haddaad taqi naqatiin ilahay mulkigiisa maxaa ku ziyaadinaysiin waxba kuma ziyaadaysiin yaa cibaadii addoommadaydow low ana awalakum waakhirakum midka idinka idinkugu horeeya iyo kan idinkugu dambeeya wa insakum wa jinnakum kiina insigaayo kiina jinnigaa kaanuu hadday ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum midka idinka idinkugu faajirnimo badan hadday kulligood naqdaan maa naqasa daalika waxaas aan soo sheegno maaragtay faajirnimada ma ka nusqaami karto min mulkii shay-an mulkiga ilaahay waxba kama nusqaami maayaan yaa cibaadiyi addoommadaydow low ana awalakum aakhirakum midka kuweyna idinka idinkugu horeeya iyo kuwa idinkugu dambeeya wa insakum wa jinakum dadkiina iyo jinnigiina dhammaantiin haddii laisku daro qaamuu hadday istaagaan fii saciidin waaxidin meel buurahoo keliya hadday istaagaan oo fa sa'aluunii ay i weydiistaan qof walba oo su-aal weydiiso oo fa acdaytu aan siiyo kulla insaanin mas'alatahu qof walba wuxuu u weydiistay haddaan siiyo maa naqasa ma nusqaamihaayo daalika cadiyadaas aan dhiibay mimaa cindii waxa agtayda yaad waxba kama nusqaami karaan ilaa sidii kamaa yanqusulmikhyadu siday cirbadda uga nuqsaamiso idaa udkhila albaxr cirbad haddii bad la geliyo biyaha ay soo qaadi karta maxay le kaahe ee cirbadaas biyaha ay sido badda leesu fiiriya maxay le kaahe waxaan jirin oo kale intaas xataa ma ka nusqaami kartiin mulkigeyga maxaa yeele waxaa dhan idinkaba aad ku dhex nooshihiin mulkigeyga le waa marka deebal aadamuga marka waxau leeyahay wax idinka aad keeni kartiin ama ad iidhibi kartiin ama ad haddaad su-aal kasta i weydiisiin oo cawo kasta aan wax idin siiyo wax iga nuqsaama mugama jiraan yaa cibaadiya addoommadaydow inamaa hiya acmaalukum inamaa hiya wax kale ma aha camalkaan mugga daacada eed la imaanaysiin acmaalukum camalkiina waayo uxsiihaa lakum idinkaan idin aruuriha idinka ayaan ad idin aruuriha uma uwafiikum iyaaha idinkaan idin oofiha idinka ayaan idin gudaa office macnaha waa gudid idinkaan idin gudaa iyahaa faman wajada khayran waxaas camalkaa hood samayseen qofkii khayr ka hela falyaxmid illaaha ilaahay ha ku mahadiyo ilaaha i waafajiya ha yidhahdo khayrkaan aniga tabar uma lahayn ilaaha i waafajiya ha yidhahdo waman wajada hayra daalika qofka wax kale ka helana falaa yaluumana ilaa nafsahu yowsan la dagaalamin ilaa naftiisa maahine maxaa yeele khayraadka waa laydin tusay waana laydin yaboohay marka qofkii wixii loo yaboohay oo khayraada gaari waaya naftantiisa leela gaabisa naftantiisa aa la gaabisay qofka wax kama hleen qaala saciidun wuxuu yihi kaana abu idriis wuxuu ahaay idaa xadatha bi hada alxadiidi xadiidka mugow sheegi jego jataa calaa rukbatayhi labada jilboodoo dhulka saari jaray labada jilbood ayuu inta dhulka saaro ayuu jilba jabsan jira markaa saas dhihi jiray manaa wuxuu leeyahy xadiidka maalinka lay sheegay shiiqa ii sheegay waa jilba jabow marka sidaas uu jilba jabsan jiray rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey wa rawaynaa waa warinay xadiidkan oo kaletooda can imaam axmed bin xambal ayaan ka wariyanay qaala waxauna yidhi laysa ma uusan ahaanin liahli shaami nimanka reer shaam xadiidun xadiid uma ahaanin ashrafa min hada alxadiidi xadiidkan xadiiday ka jecel yihiin maba jirinba maxaa yeele abu idriis alkhawlaani waxuu ku noolaa dimishq dadka ku noolaa kamid ahay marka wallahu subxana wa tacala aclam maasabaabka noogu dhamaaday